You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ee, runtii ilhaan een, warkeedu waa badan yahay een, way ku soo birtay kongareska aad baa adduunku uu maaragtay usoo dhoweeyey qofkii u horeeyo muslin ahaa qofkii u horeeyo afrikaan ahaa een, gabadh ahayd laakiin weerarka u weyn oo hadda warbaahinta maraykanku ay ilhaan ku hayso een, iyadaa keentay sababta maalin dhoweed ayay qoraal soo dhigtay ee, een, talaadadii oo ay een, line kooban ah waxay ku qortay in arinta maraykanka ka jirta oo dhan wax weeyaan bay tiri waa arinta benjamin baby iyadoo markaa la weydiiyey maxaad ka wadaa saad ogtahay xasan magaca benjamin waa magacyada ugu waaweyn ugu caansan dadka yuhuudda ah markii la weydiiyey oo layidhi ilhaan noo fasir twitterkaaga waxaad ku soo qortay waxay tiri siyaasiyiinta dalkan maraykanka waxaa gacanta ku haya oo kontaroola ururka ay leeyihiin yuhuuddu ee magaciisa marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ibak ibak waa urur la sameeyey iyo saddexdii waxa uu ka shaqeeyaa si inuu xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dowladda maraykanka iyo dalka yuhuudda marka waxay tiri siyaasiyiinta maraykanka waxaa gacanta ku haya oo lacagta bixiya ururka ibak si kadib siyaasiyiinta maraykanku ay mar walba go-aamada israa'iil lagu taageerayo ay u meelmariyaan halkaas ayaa dagaalka weyn iyo buuqa dhaliyay xasan waa garta marka eh, hadalkaasi iyuu ka caraysiiyey ma ururkaas ibag aad ku sheegtayoo eh, yuhuudda ama israa'iil u dooda ama dad kale ka caraysiiyey iyuu ka caraysiiyey ururkaa dadkii ugu horeeyey oo sida la ogyahay ka xanaaqay waxay ahayn dadka yuhuudda ee maraykanka ah oo ururka ibak ay hogaaminayaan taas iyada wax lala yaabo ma aha oo ilhaan lafteedu waa filaysay in ay ka iman doonto qaylo badan ayaa timid in si aad iyo aada ayay yuhuuddu maaragtay ay u dhaliileen iyagoo xitaa arrimo badan sii qoday oo xasan waxa ay xuseen maalintay qoraalkaa qortay kadib jariidad kasoo baxda dalka yuhuudda oo la yidhaahdo jerusalem post waxay qortay ilhaan hadalkaas markay dhaliisha yuhuudda kadib waxay u socotay xaflad weyn oo urur islaam ah oo la dhaho islamic relief u s a ayay khudbad dii furitaanka ay ka jeedinaysay oo keynot address ah marka way dabagaleen aad bay u cambaareeyeen waxay dhaheen waa yuhuud nacayb baa ku jira qof sidaas oo kale ma aha inay kongareska maraykanka ku jirto waa in maaragtay aad marka taa waa la filayay inay cambaareyntu ka timaado yuhuudda arinta kale waxa weeye xisbiga jumhuuriga oo donald trump xisbigiisa ah ayaa cambaareynta labaad ka timid iyaguna si aad iyo aad ayay u cambaareeyeen waxaan soo qaadan karnaa madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence waxa uu yidhi maaragtay hadallada ka soo horjeeda yuhuudda ee lagu dhalicaya dadka uu ka imanayo magaceeda ma uusan qorin ma aha in xitaa cudurdaar ay bixiso keliya lagaga aamuso waa in ay u diyaar garowdaa tallaabooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhalan doona hadalladeedii marka xisbiga jamhuuriga iyada waa la filaya laakiin xasan arinta aad eh, dhibaatada ugu keentay ilhaan wax weeye xisbigii dimuqraadiga ee iyadu ay ka tirsanayd laftiisii ayaa cambaareyntii u weyneed ay ka timid sababtoo ah dad yuhuud ayaa xisbiga eh, dimuqraadiga ku jira cambaareyntaana waxay ka timid een, aqalka house of representative gabadha haysata ee la dhaho nancy pelosi oo jumhuu- oo xisbiga dimuqraadiga maaragtay madax u ah ayaa aad u cambaaraysay oo ah isla xisbigeedii marka ilhaan waxaan dhihi karnaa dhinac kasta waa loogaga yimi waa garta ugu dambeyntii marka waxaa lagu khasbay inay eh, raaligelin ka bixiso raaligelin bay bixisay raaligelinteeda ma lagu wada qanca marka ha tu- isla twitterkii waxay kusoo qortay aad iyo aad ayaan uga xumahay hadallada ee maaragtay aan idhi anigu waxay tiri si guud uma cambaaraynaya dadka maaragtay yuhuud ah cid gooniyana maaragtay uma jeedin laakiin cid kasta oo hadalkaygaas dhibsaday eh, raaligelin baan ka bixinayaa raaligelin bay ka bixisay dabcan raaligelinta inay bixiso eh, waxa uu ka yimid iyada oo qortay hadalka iyo xisbiga dimuqraadiga oo ay ka tirsan tahay sababto hadalka ay tiri waxa uu taabanayaa xisbigii ay ka tirsanayd marka eh, way cudurdaaratay laakiin cudurdaarkeedii lama yeelin nin waxaa jira la yidhaahdo jacob wall oo ka tirsan eh, dhinaca midigta fog oo xag jirka xisbiga jamhuuriga ee donald trump Eh, twitter buu soo qoray oo uu ku baaqayo ilhaan in shaqada laga caydhiyo siddeetan kun oo qof ayaa saxeexay saxeexa in laga caydhiyo markii u dambeysay een, eh, jamhuurigii maaragtay iyaguna waxay idhaahdeen eh, lagama aqbalayo marka runtii aad iyo aad ayaa hadalkii ilhaan loo dhibsaday maraykanka madaxweynaha markii dambe soo farageliyey laftigiisu muxuu yidhi Eh, xasan way ka dhex tolan tahay ilhaan iyo madaxweyne donald trump Eh, twitter ayuu qoray oo uu ilhaan aad iyo aad u cambaaraynayo isagoo ka hadlayay baarlamanka waxa uu yidhi gabadhan ilhaan la yidhaahda sida ugu dhaqsaha badan waa inay kongareska isaga casisho intaa kagamuu hadhin waxaad maaragta rabaa xasan inaan halkan ka sheego oo laga yaabo dadweynahayna dhegeysanaya inaanay in badan aanay ka warhaynin ilhaan ma aha keliya xubin kongareska ka tirsan waxaa dhowaan loo doortay inay ka mid noqoto guddiga house of representativeka u qaabilsan arrimaha dibadda marka guddiga baarlamaanka mareykanka ee qaabilsan xidhiirka arrimaha dibadda ayaa xubin ka tahay halkaana ha iska casisha buu yidhi marnaba maaragtay abolojigeeda iyo cudurdaarkeedan wuxuu wax la aqbalaya maaha waana cudurdaar dhutinaya buu yidhi colaadda ay u qabto yuhuudduna waa mid ilhaan qalbigeeda dhex degan saas ayuu madaxweynuhu yidhi markaa saasuu usoo weeraray waa garta guud ahaan markaa fiirisid marka twitterkeeda iyo doodeedan markii hore arrimaha falastiin iyo yuhuudda kusoo bilaabatay soo dhex gashay dad badan baa qaba gabar hadal badan oo maaragta doodeeda oo hadalkeedu cadaadyalaag dad badan baa aaminsan inay xoogaa fudfududahay dhaqanka iyo siyaasadda maraykankana weli aysan fahmin dadka arrintaas qaba maxaad is leedahay ma ku saxsan yihin dad badan oo u badan muslimiinta maraykanka iyo dad badan oo waliba xisbiga ay ka tirsantahay waxaa loo yaro arkay intii dambe in waxoogaa ilhaan ay guuxeedii ka dheeraynayso sababtoo ah in twitter aada soo qortay oo aada yuhuudda maraykanka ku dhalaacaysay wax weyn oo ay qabanaysa male waxaa fiican oo dadkaas hadda dhaliilaya ilhaan ama asxaabteeda ha ahaadaan ama kuwa kale ah waxaa la yaro dareemayaa in aanay weli aada u fahansanayn shaxda maraykanka siyaasaddu sida ay u shaqayso labada xisbi ee maraykanka oo ah jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadigu labaduba waa ay taageeraan dowladda israa'iil waana wax la wada ogyahay siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ee bariga dhexna mar walba yuhuudda ayay la jirtaa sidaa darteed waxaa la filayay gabadhii ugu horeysay oo muslimada afrikaan ah soomaali ah waxaa dadku filayeen in arrimaha qaarkood aanay u cuntamin hadda inay ka hadasho arrimahan ay taataabanayso oo kale runtii marka waxaa loo yaro arkay in waxoogaa dheerayn ay dheeraynayso dadka qaar waxay leeyihin waa fududa waa fududaatay gabadhu horta midna waa jirtaa oo xaq way u leedahay inay ka hadasho arrimaha laakiin xasan waxaa aada u quruxsanaan lahayd oo aniga iila quman marka axsaab ahaan la isku hayo oo xisbiga jamhuuriga ee donald trump uu arrin wado maalan israa'iil aada loogu taageerayo haddii xisbigeedu markaa uu siyaasad kale la yimaado oo taa ka soo horjeeda iyadoo xisbigii ka soo dhex muuqatay inay saa markaa codkeeda ku dhiibato ee aanay noqon tuka cambaarle hadda waynu ujeednaa gabadhii xisbigeeda haysatay baarlamaanka dhexdiisa ayaa dhaliishay marka waxoogaa waxaa fiican inay ku eekaato xisbigan iyada doortay sidaynu ognahayna muslimiin umay codaynin keliya waad ognahay ilhaan dadka soosa codka ugu badan ka heshay wadadaan muslimiin ahayn marka in ay ku eekaato xisbiga dimuqraadiga ay ka tirsan tahay arrimaha uu qaabilsan yahay siyaasadda arrimaha dibadda marka arrimahaas ayaa maaragtay lagu dhaliya arrinta kalen rabno in aan maaragtay xasan ku darno waxa weeye runtii madaxweynuhu aada ayuu u weeraray iyaduna si fiican bay uga soo jawaabtay waxa ay tiri anigu cudurdaar ayaan bixiyey hadaladaydu dadkii ay dhibeenna dhibkoodu waa uu itaabtay laakiin donald trumow noloshaada oo dhan intaad jirtay waxaad ku caanbaxday muslimiinta yuhuudda dadka madowga ah dadka maraykanka iska lahaya indigeneska inaad mar walba weerarto ee sidaan anigu ugu cashar qaatay hadaladii iga dhacay ma ugu cashar qaadan doontaa saasay markaa ugu jawaabtay marka ilhaan weli xasan dabkeedu ma sahlana jawaabtii maraykanka oo madaxweynuhu soo bixiyey tii midka culus ayay ugu jawaabtay waa gartay hadda buuqan intuu dhashay kadib koongareeska hadal ay ka jeedisay ama dad ay la hadlaysa dhegeysi ka jiray nin waxaa jira venezuela loo dooranayo madaxweynuhu u magacaabay inuu venezuela buuq badan ka jiro laba madaxweyne hadda ay kala sheegtaan inay wadanka ka taliyaan bay laftigiisa geed la fuushayoo su-aalo aad adag weydiistaa ma la soo dhaweeyey kula taa mise xoogaa fudaydka ka mid taha laftigeeda runtii taas aada iyo aada lama filayn sababtoo ah sidaan ognahay siyaasadda dowladda maraykanku ma kala hadasho xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanku arrimaha badan oo gudahay isku hayaan laakiin marka ay noqoto foreign boliciga iyo siyaasadda arrimaha dibadda aad bay u adag tahay in ay aada u kala fogaadaan sidaa darteed maadaama hadda madaxweynaha maraykanku uu ku dhawaaqay madaxweynaha talada haya ee venezuela maduura in meesha laga xayuubiyo ujeedadan waan la soconnaa waa nin socialista ah siyaasadda maraykanka aan ku qanacsanayn intaasaa loola colaatamayaa madaxweynihii horuuna siyaasadiisa wataa oo geeriyooday marka venezuela waxaa loo haystaa badanaa waa maxaad bro american u noqon weyday arintaa uu donald trump aadka u wado oo uu yidhi xitaa haddii loo baahdo ciidan baan u dirayaa inaan ninkaa meesha ka tuuro xisbiga dimuqraadigu kamay hor iman hadalkii donald trump because arinta siyaasadda maraykanka ee latin america ku wajahan waa laga midaysan yahay sidaa darteed ilhaan intay xisbigeedii ka leexatay ayay keligeed iyadaa intay bannaanka usoo baxday ayay cambaaraysay ninkii donald trump uu u magacaabay arrimaha venezuela taa lafteed waxaa loo arkay sayrkalkii iyo shaqadeedii inay ka baxday arrintan ilhaan lagu haysto ma iyadaa u horeysay ma iyadoo muslimnimadaa ka keenaysa inay yuhuudda cambaarayso mise waxaa jira arintan waa arrin cid waliba samayso runtii waxaa aada muhiim u ah arinta ay ilhaan tiri wax saa u sii weyn ma aha donald trump laftiisa waxaa mudan in la xuso oon hadda intaanan waraysiga usoo diyaargaroobin aan soo akhriyey saddexdii bishii disembar labada kun iyo shan iyo tobanka markuu ku jiray ololihii doorashada qoladan yuhuudda ah ee ilhaan cambaaraysay hadda laftooda ayuu khudbad u jeedinayay isagoo taageero ka raba waxa uu yidhi hadalkiisu sidan uu ahaa wuxuu ihi taageeraan idinka rabaa dad ganacsiga ku fiican baa tihiin markaa madaxweynaan rabaa inaan isu sharaxo labada kun iyo lix iyo tobanka anigu lacagtiinana uma baahni oo lacag waan haystaa nin taajira baan ahay laakiin inaad i taageertaan baan rabaa lacagtiina waxaad la aadaan siyaasiyiinta aad lacagta siisaan waa isla hadalka hadda lagu haysto marka iyadoo codaa la hayaa donald trump oo sheegaya ipac inay siyaasiyiinta maraykanka lacag siiyaan intaa ka imo sanadkii hadda lasoo dhaafay madaxweyne xisbigan jamhuurigu intii aan lagala wareegin baarlamanka markii hore iyaga baarlamanka haystay nin waxaa haystay magaciisa la dhaho kevin oo ahaa house of representativeka ninka madaxda ka ah oo xisbiga jamhuuriga donald trumpka mar uu yuhuudda weeraraya waxa uu yidhi dalkan maraykanka ugama baahnin soros soros waa ninkii george soros oo maalqabeenka ahaa bilyaneerka ahaa bloombergna ugama baahnin buu yidhi waa warbaahinta ay yuhuuddu leeyihiin in ay electionkanaga ay gataan si toosa ayuu u cambaareeyey laakiin cidina isma weydiin waa nin anglosaxon ah waa nimankii dalka gacanta ku hayay marka waxaa loo baahan yahay inaga soomaali ahaan waan ku faanaynaa gabadha noo gashay kongareska in aanay u arag in sida yuhuudda loo dhaleeceeyo oo dadka kale u dhaleeceeyaan iyo hadalka iyada kasoo baxaya si gooniya loo kalfinay iyadu waa muslimad qaaradda afrikay ka timid hadalka kasoo yeedhaa waa ka duwan yahay ka dadka kale kasoo yeedha
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.